shirkadda caymiska baraka insurance oo ah hormuudka caymiska soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka kusoo bandhigtay adeega kaaliya care oo la casriyeeyey iyadoo lagu soo kordhiyey adeeg cusub oo dabeeli doona baahiyaha loo qabo daryaalka caafimaadka dadweynaha dhakhtar shukri jirico oo ah maariyaha guud ee baraka insurance ayaa faahfaahin ka bixisay adeega kaaliya care kaaliya care horta waa adeeg caymis caafimaad aan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan dadka suuqa guud adeegan kaaliya care waa adeeg caymis caafimaad oo raqiis ah oo accessible ah waxaan ugu talagalnay waxaan ugu talagalnay inaan maaragtay insurance ahaan aan uga faa'iideyno bulshaweynteena soomaaliyeed markaan aragnay caqabado badan oo ku aadan dhanka caymiska iyo caafimaadka ee dadkeena daashadeen marka eymkeena ugu weyn waxaa weeye inaan ku caawino ama saboorti garayno householdiyada ama qoysaska soomaaliyeed adeegasaa hore u sheega waa adeeg qiimihiisu aada u jaban yahay flexible ama flexible payment plan ama qaabka lacag bixinta ay dabacsan tahay qaar ka mid a marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda daafurka oo madasha ka hadlay ayaa soo dhoweeyey adeegan caymiska ah si marka annaga aan u noqono bulsho horumar gaari karta waa inaan isku filnaanaa waa inaan ka gudubnaa wax la yidhaahdo health funding aan u gudubnaa health financing wax la yidhaahdo oo macnaheed ay tahay ku tiirsanaanta gacanta shisheeye inaan ka gudubno oo annaga jeebkeenna aan ku talagalno maadaama lacagta badankeediiba inaga baxayso mashruucan marka hadda aan kala shaqaynay baraka insurance taas ayuu wuxuu yahay gogoldhig waxaan isku dayeynaa lacagihii out of bocketka laga bixinayay in la formalise gareeyo oo maaragtay qofku uu sii hormarsado lacagtiisa anigoo ka mid ahaa runtii dadkii wax ka soo diyaariyey mashruucan hadda caawa markaan arkay aad iyo aadaan ku farax
salaan kadib marka hore waxaan u hambalyoynaa baraka insurance iyo kaaliya care maadaama ay noo keeneen insurance ama ceymis dadka soomaaliyeed ay geli karaan sidaan ognahay caafimaadka waddanka waa caafimaad aad u baahan maxay ahayto horumarin iyo maadaama uu kulligiis hadda noqday lacag barayfat qofka marka dhibaatay ku tahay marka oo wax ku dhacaan inuu iska bixiyo sida caadiga ahna adduunka dhanba inshuransiga wuxuu ka yahay oo hadda caadi ah laakiin soomaaliya waa nagu cusub yahay maadaama waddankeenna markii hore oo ahaa waddan caafimaadkao dhan ay dowladda bixin jirtay haddana tiina aan la haynin hay-ado ku tiirsanaay hay-adihiina ay waddanka sii yaraanayeen marka waxaan isleeyahay waa fursad
si kastaba ha aatee iyadoo shirkadda baraka insurance ka duulayso in xal waara loo helo baahiyaha caafimaad ee bulshada soomaaliyeed ay wajahayaan ayay soo kordhisay adeegan kaaliya keer